runtii horta waxaan fiilnay horta inaad ku adkaysisaan tacsida laakiin mar haddaad weydiiseen dalka soomaaliya xaaladda oo maraayo hadda mid qarsoon ma aha annaka waxaan guda guda jirnay waajibka aqoontu ayna farayso iyo da'da iyo waayo aragnimada markaasaa saddex laba sano iyo barka ka hor ayaa dadka soomaaliyeed annaka u sheegnay jidka madaxda soomaaliyeed maanta joogtaa oo ay ku socoto jidkii dowlad soomaaliya ku imaanaysa ma aha mar haddanan jidka adan hayna dowlad maba keeni kartid marka aniga hadda markaas laba sano ee barka ka hor warkaan sheegi jirno ku celin jirno dadka qaar ay aad iyo aad ula yaabanaayeen warka aan sheegaynaa dadka dhamaan maanta ujeeda waan ujeednaa xaaladda nabadgelyo say la-ag tahay khilaafaadka siyaasadeed ee dadka soomaaliya maanta udhexeeya in lagu heshiilayahay labada kun iyo lix iyo tobanka wixii la samaynahay baarlamaanka iyo waxa kala haysta xukuumadda iyo muxuu ahaa arrimaha amniga waa loo wada jeedaa muxuu ahaa arrin hadda u baahan aqoon badan iyo tafsiir badan iyo aqoon-yahano inay sheegaan oo shacbiga soomaaliyeed ayaa jooga oo og oo markhaati ka ah inan maanta xaaladaydu ay aada iyo aada meel liidata inay tahay waxaa lagama maarmaan ah ilaahay subxaana watacaala ummadda waa ummad muslim ah ilaahayna ma hoojinaayo waxaa muhiima in xaladka waddada lagu socdaa sidii looga leexa lahaa xaladeeda la keeno in soomaaliya aysa xaaladda maanta ay ugu sugan tahay aysan ka sii xumaan xaaladdu oo xaaladdu meel ka fiican la aado aan isbadbaadino ilaahay ina nugu nugu hanuuniyana waxaa waaye ilaaha ka baryayaa dadka soomaaliyeedna waxaa rabaa hadda way ogyihiin inay hadda xaaladdu inay diidatay waxaa rabaa in la isbadbaadiyo ayaa la rabaa hadda wixii ka dambaysa oon lagu mashquulin waddadu way khaldan tahay hogaanka maanta joogaa dariiq khaldan buu qaaday dariiqa ku socdana dariiq dadka soomaaliya ku heshiiya karaan ma aha soomaaliya dowladda dariiqaas ugama imaanayso marka waxaa rabaa caqligeena aan ka kulmino aan tashanno oon soomaaliya sideebaan ka yeelnaa aanan u seexanin maxaa jira wax noo maqan ma laha dowladaha ajnabiga oo noo maqan ma jiraane wax noo samaynaya soomaali baa laga rabaa inay wax samaystaan soomaali baa laga rabaa inay heshiiyaan soomaali baa laga rabaa mataqaana inay tashadaan haddana talaxumadeynna meesha ay soo gaartay waa loo jeedaa marka waxaan ku baaqayaa dadka soomaaliyeed inay sagacmaa isqabsadaan tashadaan ee dowladnimadooda badbaadsadaan arrimaha ammaanka ayaa haatan aada looga hadlayaa doctor baadiyow dowladduna hadda waxaad u moodaa inay usoo jeesatay in duqa muqdisho ay hoos geyso hay-adaha ammaanka gobolka marka xoogaa arrintan waa laga daahay ma la dhihi karaa maadaama guddoomiyaashii hore tallaabooyinkan oo kale horey u codsan jireen dowladdu wax kastay ka daahday haddana qaabkay u samaynaysaa anigu uma arko inuu hadda qaabka ugu habboonan yahay muxuu ahay sidaa darteed arrintaas sida amniga loo sameeyaa waana cilmi oo ma aha aniga ila taa ma aha iyo waxaa ila qurxoon iyo waxaa ila fiican ma aha waa cilmi amniga sida loo loo ilaalihaayo magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya guud ahaan si cilmiga in loo abbaara la rabaa si marka camal buubuu'a markay qaraxyo dhacaano dadka soomaaliya halaagsamaan in tallaabo oo muxuu ahaay ku orad ah la yidhahdo waxbaa lagu xalinaya aniga uma arko inuu dariiq xalkaa yahay uma arko in dembiga la saaro askarta iyo ciidamada amba ha ahaadaana kuwa nabad gudda ka shaqeeya amba ha ahaadaana kuwa waddooyinka taagan ee biliiska ah ee gaajaysan ee mashaaraadka aan la siinin oo maalin kastaa uma taqaanaa xabadda ku dhacayso oo qoraxda ku dhacayso in dembiga la saaro uma arko aniga waxaan u arkaa arrintan mushkiladiisu inay salku leedahay waa mushkilad siyaasadeed wey hogaanka siyaasadda ayaa kharashkii loo baahnaa iyo abaabulka loo baahnaa iyo hogaaminta loo baahnaa si dalka soomaaliya amnigiisu usoo noqdo asiga ayaa ka gaabiya asiga ayaa shaqadaas qaba waaye marka shaqadii laga qaba waaye madaxda sare dembiga ay leeyihiin in dadka kaleeto oda farsamo yaqaanada ah oo amba taliyayaasha ciidamada ah amba askarta waddawooyinka joogta ah in lagu dacweeya an waxaan u arkaa arrin khalada inay tahay waxaan khalad u arkaa oo runa khalad ma ah baarlamaanka soomaaliya inay agaasime maxaa nabad sugeed u yeeraan baarlamaanka waxaa ay xaq u leeyihiin inay wasiirada u yeeraan wasiir ku-xigeenada u yeeraan prime ministerka u yeeraan madaxweynaha u yeeraan ayaga ayaa ay responsible mas-uuliyadda waxuu ahaay baarlamaanku kuwaas inuu asaga su-aalo weydiiya ayaa laga rabaa laakiin dadkan shaqaalaha ahee farsamo yaqaanada ahee masuuliyaadka loo wada dhiibay oo mataqaanaa marna khaldami karna marna sixi karaaho shaqadaas shaqada xukuumadda u taalla waayo ee ma aha shaqa baarlamaan leeyaha ma aha marka waxaad arkaysaa cudurka fardaha ku jira inta meelaha laga gubayo arkaysaa oo meesha mushkilada jirta aan la abaarin dowladdu waxayn ku dhaliishaa siyaasiyiintiina in aad mucaarad uun tihiin oo dowladda meelahay ka dhaliilanta aad raadisaan laakiin wanaageeda aad iska indheetirtaan madaxweyne oo kale shalay siyaasiyiinta dhaliila dowladda si adag buu kaga hadlay taa maxaa kaga jawaabaysaa doctor baadiyo adigu madaxweynuhu waa daba sheegaayo hadaba waa maqlayaa idaacadaa hal dhegeystay u sheegaayo dadka soomaalida siyaasiyiinta ee waxgaradka ee dalka taladiis waxaa dhexaysa ha u yeero talada ha ka qaybgeliyo laakiin si qaab darnaan u talinayaa tala xumoo qaloocanaan ka shaqaynayaa dadkana talada waan u diinayaa waxau natiijo ahna soomaaliya kama keenaayo yaan lay dhaliilin warkaas warna qabta maaha annaga waajibka na saaran oo waxaa waaye diinta ilaahay ina faraysa waxaa waaye man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانك فإن لم يستطع فبقلبي أنا waxaan ku jirnaa marka fadlisaaniga waxaan ku jirnaa khaladka dalka Soomaaliya dadkana ay ku laanayaan iyo dhibaatada soo gaaraysa inaan kor u sheegno dadka Soomaali ku wacyi gelino oo ku sheegno dadka Soomaali meesha ka haystaa waa waajib ma saaran inaan ka leexleexa karna ma aha haddii laakiin xukuumaddu ay tiraahdo kaale wada shaqaynay oon ka tashanay sida wax loo xaliyaa oo diyaar ayaan u nahay marka bal madaxweynuhu raganamaha la yimaado oo dadka waxgaradka ahee soomaaliyada amniga wax ka yaqaano oo aqoonta u leh iyo dadka soomaaliyeed ee siyaasada kuwa lolatamaya oo isaga siyaasaadka kasoo horjeeda ha u yeero national unity waxa la yidhahdo midnimada qaranka soomaaliyeed si loo sameeyo aan si wada tashi ah uga tashano sida soomaaliya loo hagaaji lahaa ma ogola madaxweynuhu anaga diyaaraan u nahay dadka soomaaliyeed ha maqlaan meel kastay joogaan in dadka soomaaliyeed aan badbaadino wada tashano diyaaraan u nahay bilowga hooba diyaaraan u ahoor madaxweynuhu asaa diiday ilaa haddana diyaar ayaan u naho dantaynu annaga waxaa waaye soomaaliya nabad noqota soomaaliya dowlad noqota ruux madaxda u noqonaya anu macna gaara u leeyahay lama arko waa shaqaale annaga aan shaqada diibanay hadduu shaqada kasoo bixi waayna waa in la canaanto marka dambena waxa waaye si aan arki weyno inuu shaqada qabo waa waa in laga celiyaa shaqada aan qaba